magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa lagu qabtay kulan wadatashi ah oo looga hadlayay isku xirka ciidanka booliiska iyo bulshada ku nool magaalada boosaaso kulankan ayaa waxaa ka qeyb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka bari kan degmada boosaaso saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska gobolka bari iyo qaar ka mid a bulshada magaaladaasi taliyaha community booliiska gobolka bari aamine salaad ciise ayaa bulshada ka qeyb gashay kulankan ugu baaqday inay la shaqeeyaan ciidanka booliiska haddii aysan isku xirnaan bulshadii iyo booliiskii waxaa imaanaya ka dhex faa'iidaysi marka waxaan rabnaa meel kasta ma joogo booliisku laakiin meel kasta waxaa joogo qof shacaba marka waxaan rabnaa shacabku inay la dheeraada yeeshaan inaanu ka shaqayno firxadka kusoo dhuumanaya magaaladeenna in lasoo qabto dadka ajnabiga ah warta dadku waxay leeyihiin xuquuq ilaahay siiyey ma rabno in shacabku dadka ku xadgudbaan oo soo dilaan laakiin waxaan rabnaa shaqada ay leeyihiin inay ka qabtaan inay soo sheegaan meel kasta ay joogaan waxaa qabanaya laamaha booliiska oo loo tababaray taas taas baan ka dhahaynaa dhallinyarada gobolka bari gaar ahaan degmada boosaaso waa iyaga waa waxaan usoo jeedinaynaa ammaan ballaaran isxilqaankay sameeyeen shaqaday hayaan walow ay tahay laa shukran calaa waajib laakiin waa ugu mahadnaq kulamada noocan ayaa door muhiima ka qaadanayo sidii ay isugu xirmi lahaayeen ciidanka booliiska iyo bulshada magaalada boosaaso